barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah oo saddex ay tahay bisha mey ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida ah ee muuqaalada ay dadku ku maadsadaan ku soo bandhiga baraha bulshada falcelinta bulshada qaar waxaa jira oo ku faraxsan oo qaar oo diida oo kale hada waxaa ka mid ah barankooyinka oo kale marka baranki lagu suubinaa dadku qaar diida waa jira qaar ku faraxsan waa jira dadka kale eh sax waa dadka badankooda waana taageeraan laakiin dadka oo iska yiiriin qaarkood kuwa oo fikirada oo qaldan oo ku aaminsan oo kaleeto baranka markii lagu suubinaa oo kaxanaaqa oo kaleento waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro magaalada nairobi ka wada howlo samafal ah oo ay ku afurinayaan qoysas danyar ah kaalmihii qhasiidooyinka bisha ramadaan iyo weliba ciyaari ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida milatariga gacanta ku haya talada dalka jaad ayaa haddii shalay magacaabay xukuumad cusub kadib markii iska horimaad uu ku dhintay madaxweynihii dalkaasi idris debi hase yeeshee hoggaanka mucaaridka ayaa ka soo horjeestay magacaabistan iyagoo ku tilmaamay inay tahay nidaamkii hore oo sii socda kaasoo ay rabeen in meesha laga saaro dhimashada debi oo bishii hore ku dhintay iska horimaada dhex maray ciidamada iyo koox fallaagaha ayaa soo afjaray xukunkiisii soddonka sanno ahaa islamarkaana xiisad ka kiciyey dalkan ku yaalla bartamaha qaaradda afrika oo muddo dheer ah reer galbeedka xulafo kula ahaa dagaalka ka dhanka jahaadiyiinta gobolka wiilka idiris debi maxamed idiris debi ayaa awoodda la wareegay kadib markii uu dhintay islamarkaana ballan qaaday inuu doorasho ku qaban doono muddo siddeed iyo toban bilood gudahooda dalkan oo faransiisku hore u gumaystay ayaa uu golahan taageeray hase yeeshee mucaaridka iyo weliba fallaagada ayaa ka soo horjeestay in xukunka lala wareego islamarkaana sheegay inay tahay in militarigu awoodda dib ugu celiyay xukuumad ay hogaaminayaan rayidku saddex qof ayaa dhimatay in ka badan labaatan kaleetana way ku dhaawacmeen axaddii markii doon laga shakisan yahay tahriib inay tahay ay kula degta dadkaasi taalada qaranka ee cabrilia ee ku taala gobolka california sida ay sheegeen kooxaha gurmadka gurmadkii ugu horreeyay ee dadkaasi gaara ayaa waxa uu yimid tobankii subaxnimo wuxuuna dhaliyey jawaab deg deg ah oo ballaaran oo ay ku jiraan ilaalada xeebaha maraykanka iyo hay-adaha gobolkaasi iyo kuwa maxalliga ahba in ay dadkaasi ugu jawaabaan gurmadka doontan oo ahayd mid dherarkeedu uu yahay afartan fuud amaba laba iyo toban mitir ayaa waxa ay u burburtay cadcad markii ay soo gaareen doomaha badbaadada sidaas waxaa yidhi rig romecro oo isagoo ka tirsan kooxaha gurmadka
dhalinyaro badan oo ku nool soomaaliya ayaa si aada u isticmaala baraha bulshada ay ku wada xidhiidho gaar ahaan aaladda loo yaqaano tiktokga magaalada beledweyne ee koox dhallinyaro ah ayaa bartooda tiktokga ku soo gudbiya muuqaalo dad badan ka qosliya warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane tali ninka surwaal cadow wataa kaba saandalo madow wataa shaati kurid
abuukar xasan xaaji oo loo yaqaano kabuuji iyo maxamed axmed koolkooliyow oo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne ayaa inta badan baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtogga ku madadaaliya dadka ku xidhan iyagoo muuqaalo kokooban oo shactaro ah kusoo bandhiga xilliyada qaarna bareeg ku sameeya bulshada magaalada beledweyne dhalinyaradan ayaa ku midoobay magaca hiiraan tiim madadaalada inta badan ay dhallinyaradan sameeyaan ayaa ku cusub magaalada marka loo eego sida dadka ay uga qusliyaan abuukar xasan xaaji oo dhallinyarada ka mid ah ayaa waxa uu v o a uga warramayaa waxaa ku dhaliyay howshan madadaalada ah aniguu ku hadlaya afka tiim hiiraan iyo aaladda loo yaqaana si tooga wallaahi waxaa nagu dhaliyay micnaha in aa furno aaladda si tooga dad walaaley naga weyn oo xaafadda nala jooga oo mar walba in lagu dhiirigeliya inaan waxan aan sameyno oo micnaha waayo haddaa qofka uu shaqala-aanya wax u qabto ma waayo marka anigana waxaa waxaas u qabanay inaa micnaa aa iskaga mashquulino sida dad dhalinyarada tahriibkii aadeen iyo kuwa balwadda oo bartay marka anigana waxaa jeclaanay inaa iska furino aa dadka aa micnaa wax madadaalaa u sameyno sida marka aan u gaarno heer marka een dadka badanan waxay raadiyaan flowin iyo loof marka anagan alxamdulilah intaa intaasaa naga badan marka waxaan rajeynaa inta aan kasii badan aan sii gaarno oo haddana aan youtube sii furano dhiirigelin ay ka heleen dadka magaalada ayaa hiiraan tiim waxay ku riixday in howshan ay sii wadaan waxaana uu abuukar intaa ku daray in dhiirigelinta ay ku farxeen maadaama ay yihiin dhallinyaro aan wax shaqo ahayn een wallaahi een dad badan horta waxaa waaye aaday nagu farxeen waa nagu dhiirigeliyeen inaan sii wadno horumarkan oo waayo baraankiga markaa sameyn xataa ummadda qaar xataa waa nagu sii farxaan waxay dhahan baarti one baarti two baarti three ilaa iyo eid waa wadnaa marka een qofka balaadiga haddaa codsigiisa u texgelis waxaa waaye dhiirigelin weyn waa sii hele laakiin haddaa qofka micnaha aad yeestidne in wax dhiirigelin aad helisa ma leh haa alxamdulilah anaga waxaa waaye afar qof oo waxaanana walaalo ah oo haddana hal xaafid kusoo wada karnay een waana ku faraxsanna in aad sameyno waxaa waaye wax aan qabana male hadda waayo markaan jaamacad subaxa ka imaan lix saac oo meela iska fadhiisanaa oo iska baagamuudeen waana bir ramadaan Een, dadka een, tiktoogan waxaa waaye dad waxay rabaan wax laga- wax qosol badan waayo hadda anaga laba isbuuc bas aa dhisannaa labada isbuucna waxaa waaye intaasoo video aa sameynay Een, intaasoo videona waxaan ku helnay intaasoo key marka een, dadka badanaane een, laba isbuuc markay dhisnaadaan micnaha waxay helaan kun iyo waxaasay helaan laakiin anaga alxamdulilah dad waxa aan- waxa aan sameyn wax soo jiidasho ah Een, tiimkana wuxuu kooban yahay afar qof saddex qof iyo hal gabar oo anaga naga tirsan xaafadda nala degan mararka qaar dhallinyarada ayaa caqabad kala kulma dadka ay baraaga ku sameeyaan haddaba sidee bulshada beledweyne uga falceliyeen waa kan maxamed axmed koolkooliyow oo tiim hiiraan ka mid ah falcelinta bulshada qaar waxaa jira oo ku faraxsan oo qaar oo diida oo kale hada waxaa kamid ah barankooyinka oo kale marka barankii lagu suubinaa dadka qaar diida waa jira qaar ku faraxsan waa jira dadka kale eh sax waa dadka badankooda waan la taageeraan laakiin dadka oo iska yiirin qaarkood kuwa oo fikirada oo qaldan oo ku aaminsan oo kaleeto baranka markii lagu suubinaa oo kaxanaaqa oo kaleento oo waan la raaligelinaa dadka badankooda mana ka dhaqaaqno haa maasha allah ku faraxsanaha afirteena Aa, fikir oo oo aa keensan waa afar qof aa ku keensane oo aalada tigtooga eh aa, fikir aan keensana waa oo shaqo abuur fiican oo noo tahay oo dadka dhallinyarada waxay ugu baaqayaan kuwa kaleento oo bilwada leh ama kuwa tahriibka aada kuwaasoo kale shaqooyinkan oo kale inay iska qabsadaan ee waxyaalaha maamuliya iskaga noqdaan waxaa ugu baaqayaan dhallinyaradaas inay waxaas fikirkaas iyo aaminsan yihiin oo tahriibka iyo waxaas iyo bilwada iyo waxaas inay iska soo dhaafaan iyo shaqooyinkan oo kale iska abuurtaan Aa, shaqooyinkan anfacayo dalkooda la iska joogaan muuqaalada kookooban ee dhallinyarada hiiraan tiim ay soo duubaan marka laga yimaado dhanka madadaalada ma ku jiraan wacyigelin ama siyaasad waxaa ka jawaabaya abuukar xasan xaaji maya een, wax siyaasad anaga dowlad ah wax oo waxaas oo siyaasad eh, nooma galaan anaga waxaa sameyna wax oo dhalinyarada ay ku farxaan ay kusoo jiidano Een, horta dhalinyarada waxaa ugu baaqayaa in ay tahriibkaas eh, wax een, eh, dalkaaga oo wax kaaga fiicnaa aaba. waa kan alxamdulilah hadda anaga dalkiina wax naga fiican male barwaaqaa iskaga jirnaa mar walba iska qabowsanaa roob ilaa waana siiyey nimco ilaa mar- ma- nimco markaas ilaa waana siiyey waa kana tatowgana iskaga mashquulanaa iskaga baashaanaa mar walba iski- iskaga macanaa waayo dadka wadada marina xataa wallahi misdhihin xataa dadaa ku yaqaanaa ku salaama waayo hadda markaa fititoga afurnay markaa wadada marina wallahi dad aad iyo aad u badan ana salaamo een wallaahi hadda dhalinyarada waxaa ugu baaqayaa dadka oo micnaha muqaadaraadka eh, micnaha isticmaala muqaadaraadka iyo waxaan shaqo la-aanta ahay si tahriibka een waxaa ugu baaqaya horta shaqo ay he- helayeen horta ma waynayeen een marka een shaqada midka ugu fudud waxaa waaye tiktok hadda waa ujeediyay tiktok waa iska fudud shaqo fudud waaye waxaa waaye wax yaraa sameynay baswara taleefonkaad gashanay Fis- facebookaada kacsanay waana ku is- aan isticmaali kartaa Een, sidoo kale horta anaga aaladan tiktok horta wa- anaga ma jecla inaan furno laakiin waxaa u furan horta wadan walba da- ama gobol walba waxaa jira dhalinyaro oo joogo Een, anagana waxaa jeclaysan in aan magaca in hiiraan aan kor u qaadno marka anagana ma jecla inaan wejiga la barto laakiin waxaa nugu qasbay inaan magacayna hiiraan aan kor u qaadno oo meel walbo markii aa taa dal aad ama dibad aad tagnaba oo la dhaho ilmi yara hiiraan waa kuwaan dhalinta hiiraan marka alaasaan ugu faraxsanay magacii la barto ma jecla alxamdulilah horta haddana magacayna hiiraan dii la barto haa marka anigan saas darteed aa tiim hiiraan ugu bixinay
dad badan ayaa u arka aaladda tigtooga mid dhallinyarada soomaaliyeed uu waqti badan kaga lumo halkii ay waxbaran lahaayeen ama shaqooyin ay raadsan lahaayeen xuseen xasan dhaqane xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne haatana dhegaystayaal aynu eegno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan
Yeah.
jiro xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xaqo iyo shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooba weeye waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye Ah, nafta xariga goyse dambaabkama xishoote nafta xariga goysa dambaabkama xishoote xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse waajibka kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa xuruntii firdows iyo xaadhintay ku waaraan xakiinkaan baryayna hoyga xuural cayntee
dhalinyaro soomaali ah oo si iskood ah isu abaabulay ayaa fadliga bisha barakeysan ee rabadaan darteed magaalada nairobi ee dalka kenya waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku caawinayaan dadka muslimiinta ah ee danyarta ah ee ku nool xaafadaha kala gedisan ee magaalada nairobi wariyaha v o ed ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa haddaba howlahaasi samafalka ah waxa uu ka wareystay mustaf xaaji soofe oo ah gudoomiyaha dhallinyaradaasi waxaa caada noo ahaan jirtay soon kaste iyo wakhtiyada holidayada intaba inaan sameyno activities arrimo kala duwan oo ka mid tahay mathalan wakhtiyada soonka oo kaleeto afur in dadka la afuriyo oo faamiliyaasha loo qeybiyo cunto ugu magac daranay ramadaan family food parcel yani qoysaska cuntooyin loogu talagalay marka waxaa jira dad anaga nagamida memberska iyo dad kaloo donasa labadaba oo arintaas ugu talagala soon kaste iyo ramadaan kaste markuu soo galo kadib ayaan barnaamijkii fulinaa haddana ilaah fadligiis ramadaankan labada kun iyo labaatan iyo kowda waxaa noo suura gashay inaan daraato aan qaybino garoonka weyn ee iskuulka islihay ilaa saddex boqol oo faamili inaan ugu qaybinay cuntadii shalay iyo maanta ka dambeysayna xaafado kaleeto ayaan tegaynay oo baabuurtaan qaadano cuntada geenaynay marka ma cunto karsan baad dadka siinaysaan mise iyagoo qaleyla oo raashin caadi ah tan waa cuntada qaleylka raashinka ee loogu talagalay qoysaska marka cunto iskugu jirta noocyo kala duwan ayaa qoys kasta la siinhayaa yaa idin ka taageeray dhaqaalaha aad kusoo iibiseen raashinkan xaggeed ka keenteen maadaama dhalinyaro aada u badan tihiin ha waa sax weeyaan marka koowaad dadka gacanta ku haya ururkan waa dad professionals ah oo iskugu jira qeybaha kala duwan bulshada macalimiin ganacsato pilot injineero dadka ururka memberska ka ah waa dad saas ah xirfadlayaal ah ayaga ayaa contribution sameeyan dad kaleeto waxaa jira sidoo kale barnaamijkan sanad kasta ka qeyb qaato oo walaalaha ganacsatada ka mid yihiin oo ayagana waxooda la baxaan marka waa dadka donaska iyo memberska waxay isku dardareen ayay ka yimaadaa sooska ugu weyn ee lacagtu ka imaataa marka ma qoysaska soomaalida aad gaarsiinaysaan mise muslimiinta oo dhan nairobi ku nool waa muslimiinta oo dhan weeyaan soomaalidu qayb inbay ka yihiin mathalan qoysaska hadda dadka saddex boqol oo kaleeta ah meesha laisugu keenay waxay ka kala yimaadeen xaafadda islii xaafadda biafra xaafadda majengo iyo bomani xaafadaha kala duwan bay ka yimaadeen marka waxaa la dhihi karaa soomaalidu waxay ka yihiin boqolkiiba afartan lixdan kaleeto waa dad kaleeto oo muslimiin ah u badan inkastoo dad kale qaar muslimiin inay ku jiraan ayagana laakiin dadka boqolkiiba sideetan sagaashan dad muslimiina soonka markii ay noqoto taageeristiisa marka waana dad soomaaliya dad kale isugu jira marka maxaa idinku dhaliyay inaad hawshan qabataan saan ogna walaalayaal barnaamijkan wuxuu sanadkii horeetan sidoo kaleeto waqtigii lockdownka ayuu kusoo hagaagay bandowga lagu jiray sidoo kale sanadkan sidoo kaleeto nairobi areada ogtahay lockdown kala lagu jiraa dad badan bay saamaysay arintaas oo dadka iska xoogsan hayay ganacsatada ahaa mathalan meelo badan ka ganacsan hayeen iyo arrinta saameynta uu keenay cudurkan covid nneteen ayaa dad badan oo tabaalaysan ayaa magaalada nairobi jireen oo dad iska biilkoos kasoo dhacsan jiray meelihii shaqalaan ku dhacday marka dhibaato badan ayaa jirtay marka qeyb ka mida dadaaladii uun dadka walaalaha ee muslimiinta ay sameynayeen ee dhalinyarada soomaliya qayb ka mida weeyaan dareen ay dareemeen waajibkii saaraa iyo kii islaamnimada iyo kii bini aadamnimadaba inay gutaan marka qoysaska aada raashinkan u qaybinaysaan sideed kusoo kala xulateen ha qoysaska waxaan kusoo xulinay waxaa ogtiin system waxaa ka jira nidaamka dowladda chief waxaa laa jira xaafad kasta chief bay leedahay marka saddexda chief ee magaalada xaafadan dhan waynala joogeen chiefka weynaa iyo labada astaan chief waynala joogeen waxaa kaloo dad kaleeto oo xaafad kasta nin forman ayay leedahay marka dadkaas ayaan isla tansiiqinay oo soo qoraa dadka tabaalaysan xaafaday soo listi garaynayaan ruux kasta magaciisa iyo aqoonskiisa laga soo qoraya teleefonkiisa ruuxiyo diyaarsan baa marka cuntadii loo diyaariyey ayuu imaanaha meesha loogu talagal inuu qaybiyo kadib ruux magaciisa la yeerinaya waa lasoo daynayaa markaasuu qaadanhayaa raashinka loogu talagalay marka raashinkan hadda aad siinaysaan qoysaska danyarta ah muxuu ka bedeli karaa baahiyooyinkii hore ay qabeen walahi waa wax uun hadda uun dadka ay u kaalmaysan karaan baa la dhihi karaa soonkii qeyb ka mid ah baahidooda dhan ma dabooli karaan laakiin qeyb ka mid ah raashin inay helaan ay karsadaan oo mathalan haddii noqdo wixii basic ah sida bariis sokor bur oo kale mathalan dadka qaar caanaan u wada daraynay qaar saliid marka waa dad ay ku meelgaarka dhihi kara soonkii xoogaa uu ka caawin karaa afurkii iyo suxuurtii intaba waxbay uga tari kartaa farinteeda waxa weeyaan dhammaan dadka waxaan ku boorinaya walaalaha muslimiinta dadka luqadan ku hadlaya fahmay dhammaantood waxaa jira dad badan oo muslimiin ah dad badan oo soomaaliya dad kaleeto oo xataa ayanan bini aadam oo waxaa jira tabaalaysan wax yar oo adiga waxba kula ahayn waxaa laga yaabaa matalan waraaqa liflet sidaan qaybino dadka qaar kun shilin shan boqol laba boqol ayay wax soo dig- soo dirayaan arrintaa waxaad ogaataan dad badan ba wax ka bedeleysaa waxaa laga yaaba wax yar oo adiga waxba kula ahayn een, ama skip allange maalin aqada ka go- ka boday oo kaleeto matalan ama wax aad yaraysay aad awal isticmaali jirtay ruux badan noloshiisa ay wax ka bedeli kartaa Ee, marka waxaan wala dadka dhan ku boorinayna inay nagala qayb qaataan barnaamijkaas ama dadka kale ka qayb arrintaas sameynaya ay kala qayb qaataan ee u istaagaan wax yar oo adiga ah wax laisku dardaray ayaa wax badan ee, ka dabadi ruux badan dad qulubtooda farxad gelin kara noloshooda wax ka bedeli kara marka waxaan leeyahay arrintaas ee, yaan la fudaysan wax yar oo wanaag ah ayaa wax badan ee, ama wax yar oo adiga aan waxba kula ahayn ayaa wax weyn dadka bedeli kara Ee, gacmana wadajir bay wax u gooyaan in marka arrimahaas ay dadka ka qayb qaataan inuu istaagaan ayaan dhammaan kula talin lahaa dhegeystayaasha iyo dadka ay maqlaaya kaasi waxa uu ahaa mustaf soofe oo nairobi ugu waramayey wariyaha v o eda ee magaaladaasi qadar maxamuud xareed haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha naadiga kubadda cagta inter milan ee dalka talyaaniga ayaa ku guuleysatay koobka zeriada dalka talyaaniga muddo koob iyo toban sana kadib kadib markii naadigii kusoo xigtay atlana ee bareedo la gashay naadiga saswolo naadiga reer milan ayaa saddex iyo toban dhibic oo nadiif ah waxa ay ka sareysaa naadiga kale ee kusoo xigta iyadoo taasina ay micnaheedu tahay inay ku guuleysatay koobka oo afar kulan ay ka harsan tahay inter ayaa sanadkii laga soo gudbay waxa ay kaalinta labaad ka gashay kala sareynta horyaalka kadib markii yuventus ay ku guuleystay koobka islamar ahaantaasina hal dhibacuun ay markaasi ku weysay inay koobkaasi ku guuleysato hase yeeshee tababaraha naadiga inter milan antoni conte ayaa soo gebagabeeyey sagaalkii sane ee isku xigay ee naadiga yuventus ku guuleysanaysay koobka zeriada dalka talyaaniga inter ayaa ugu dambeysay inay koobka zeriada ku guuleysato xilligii jose morino uu joogay ee sanadkii laba kun iyo toban markaas oo sidoo kale champions league ay ku guuleysatay kulan dhex mari lahaa kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo liverpool ayaa la baajiyey kadib markii taageerayaal ilaa iyo laba boqol gaaraya oo naadiga manchester united ka tirsan ay kusoo xoomeen gegada naadiga manchester united ku ciyaarto old trafford kuwaas oo ka cabanayay qoyska glazer oo ah milkiilaha naadiga kubadda cagta ee manchester united waxa ay diidanaayeen sida uu naadigaasi ula dhaqmayo qoyskaasi islaamar ahaantaasina ay ku baaqeen in naadigu uu isaga tago laba ka tirsan biliiska oo ilaalinaya garoonka ayaa dhaawac soo gaaray premier leagu waxa uu sheegay in si wadajir ay u qaateen biliiska iyo labada kooxoodba in la hakiyo kulankaasi dhex mari lahaa kooxaha liverpool iyo manchester united ciyaaryahan lionel messi ayaa laba gool oo u dhaliyay naadigiisa waxa ay u suurogelisay in ay saddex gool iyo laba gool kaga adkaato naadiga kubadda cagta valencia ee dalkaasi spain taas oo naadiga kubadda cagta barcelona rajo u siinaysa in weli ay hardanka lagu jiro laliigaha dalka spain ay kusii nagaato ciyaartoygii hore ee naadiga arsenal gabriel paulista ayaa daqiiqadii kontonaad gool madaxa u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee valencia waxaase berberiyey ciyaaryahan lionel messi oo daqiiqadii konton iyo toddobaad rigoore uu ka khasaariyay naadigiisa kadib u suurgashay in isla daqiiqadaasi goolwadaha naadiga kubadda cagta ee valencia dabadhaafiyo gool iyo goolna ciyaarta ka dhigo antoa grisman ayaa daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ka dhigay laba gool iyo gool iyadoo daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad ciyaaryahan lionel messi uu dhaliyey goolkulaad aada u qurux badan oo naadiga kubadda cagta ee barcelona ay u suurogelisay in ay saddex gool iyo gool ku hogaamiyaan hase yeeshee ciyaarta oo toddoba daqiiqa ay ka harsan tahay ayaa ciyaaryahan carlos soler gool aada u qurux badan naadigiisa valencia u dhaliyay ciyaartana ka dhigay laba iyo saddex taas oo ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay kusoo dhammaatay laba iyo saddex naadiga atletico madrid oo goorsii horeysa badisa ayaa horyaalka hogaaminaysa toddobaatan iyo lix dhibc iskale oo soddon iyo afar kulan u ciyaartay real madrid iyo barcelona oo soddon iyo afar kulan wada ciyaaray ayaa min toddobaatan iyo afar dhibco iska wada leh sevilla ayaa toddobaatan dhibc iskale oo soddon iyo saddex kulan u ciyaartay halka real sociedadna konton iyo saddex iska leedahay kulamo ka tirsan premier leaga dalka ingiriiska newcastle ayaa laba gool iyo waxba guuldaro kala kulantay naadiga arsenal tottenham waxay afar iyo waxba dirtay naadiga sheffield united zeriada dalka talyaanigana naadiga juventus ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga udinese ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa kooxdiisa ka badbaadiyey guuldaro kadib markii daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad goolkii bareejada oo rigooraha ahayd naadigaasi uu dhaliyey iyadoo goolka koowaad naadiga udinese ku horumartay daqiiqadii tobnaad uu dhaliyay ciyaaryahan nahwal murlina hase yeeshee ronaldo ayaa daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad ciyaarta laba gool iyo gool ka dhigay islamar ahaantaasina caawimaad uu ka helay adrian rabiot ay ciyaarta u suurogelisay in naadiga yuventus ay ka badiso naadiga kubadda cagta ee udinese xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas inoo joogto
haatanna aan bal mar kale dib ugu laabanno qasiidooyinkii bisha rabadaan ee barakeysan aan ugu talagalnay
محمد أحمد الهدي النبي وبن الدين هي دين أهل الشرك قد درس الرب صال على خير الوجود ومن سر النبي ينوال أمرك والوصال سد النبي نوى أمرك ووصل ساد النبي ينوال أمرك والوصال يا السحعة على ود الحبيب العصا الجد للنار الهدى من نوره قبصا الرب صال على خير الوجود ومن سر النبي ينوى أمرك والوصال سد النبي نوى أمرك ووصل النبي ينوال أمرك والوصال والرب صال على خير الوجود ومن سبع نبي ينوال أمرك والرصاص سد النبي نوى أمرك ووصل سبع نبي ينوال أمرك والرصاص والرد دار في روضة أنتهي أبدا عرضات لكي يشبع من بنى وأصاب يا رب صال على خير الوجود ومن سبع نبي ينوال أمرك والرصاص سد النبي نوى أمرك ووصل صدى النبي ينوال أمرك والرصاص وقل للآن للحمل مكي من مدر هواك في بفؤاد السادة قرصا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والرصاص سد النبي نوى أمرك ووصل صدى النبي ينوال أمرك والرصاص يا رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أمرك والرصاص سد النبي نوى أمرك ووصل سدى النبي ينوال أمرك والرصاص وأنت ما سبو رجي وطوب لا تخون لكم أنا كل منا وعندما حبسا يا رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أمرك والرصاص سد النبي نوى أمرك ووصل صلى النبي ينوى أملاك والرصا وكيف لا ورسول الله يخير لا تخون من نوره لظلام الشرك قدم صال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى الأملاك والرصا سد النبي نوى أمرك ووصل صدى النبي ينوى أملاك والرصا guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud sharuuc iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
يا رب صل على خير الوجود ومن سبع النبي ينوال أمرك والوصال سد النبي نوى أمرك ووصل سبع النبي ينوال أمرك والوصال لك الشفاعة عطفي يوم الميعاد يدور وقلبنا قد وجل قطبك بصاح يا ربي صالي على خير الوجود